أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon machadda yuhuudda leeyihiin ayaa daabacay daraasaad uu ku sheegayo in dalka soomaaliya uu qarka u saaran yahay inay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda silbiyadda maraykanka ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda silbiyadda kenya ayaa la kulmay qalqal amni xilli uu goob fagaaraha kala hadlayay boqolaal ruux askar ka tirsan kufaarta xabashida etoobiya ayaa bakhtii dhaawac ku noqday weerar mujaahidiintu ay ka fuleen magaalada baydhabo ee wilaayada baay khilaafka ka dhex caloosan xildhibaanada kooxda riddada ayaa sii xoogaystay iyadoona guddoonka golahaasi uu soo saaray amarro iska soo horjeeda kulamo lagu soo noolaynayey dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed ayaa ku soo gebagaboobay degmada tieglow ee wilaayadda islaamiga bakool beesha shiiqaal ee degta wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo geel ah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobada bisha dulqacda kun iyo afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan machad ay leedahay yuhuudda ayaa daabacay daraasaad uu ku sheegayo in in dalka soomaaliya uu qarka u saaran yahay inay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare waxaa loogu yeero jerusalem center of security and foreign affairs oo ah macad cilmi baariseed oo yuhuuddu ay leedahay islamarkaana diiradda saara arrimaha amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in kooxda riddada soomaaliya looga adkaaday dagaalkii ay kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab macadkan oo magaciisa loo soo gaabiyo g c f a lana aasaasay kun iyo sagaal boqol lix iyo toddobaatankii ayaa xusay in geesyada towxiidku ay haatan qarka u saaran yihiin inay gebi ahaanba la wareegaan talada dalka soomaaliya islamarkaana isbuucyada soo aadan la filan karo isbeddel guud oo ku yimaada talada maamulka dalka soomaaliya daraasadan ay yuhuuddu soo saartay ayaa lagu sheegay in marka ay mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan sidoo kalena shareecada islaamka laga hirgelin doono dalal fara badan oo afrikaan ah macadka sahyuuniyadda ee g c f a waxa uu ka deeriyey sida uu noqon doono xaalka dowladda saliibiyadda etoobiya waxaana uu tilmaamay inay wajihi doonaan khatar weyn haddii xarakada mujaahidiinta al-shabaabba ay kusii lagu fisato wadamada dhaca bariga qaaradda afrika warbixintan ay yuhuudda soo saartay ayaa kufaarta caalamka gaar ahaan dowladaha reer galbeedka kula talisay inay barbar istaagaan etoobiya kana taageeraan dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ciidanka oo ay ku boorisay in si weyn loo qalabeeyo maadaama adis ababa ay tahay wakiilka siliibiyiinta ee bariga afrika sidoo kale daraasaddu waxa ay talooyin u soo jeedisay maamulka sahyuuniyadda oo ay ku baaqday in taageero dhinaca sirdoonka ah la siiyo etoobiya taas oo qayb ka ah ayay tiri isbahaysiga istaraatiijiyadeed ee adis ababa talaabiib iyo washington maadsnid caliyare dowladda silbiyadda maraykanka ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan maxmed waaxda arrimaha dibadda ee dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa mar kale ku celisay iyadoo muwaadiniinteeda ugu digaysa inaanay u safrin labaatan iyo kow waddan oo ku jiro dalka soomaaliya siday tabisay warbaahinta maraykanka digniintan ayaa soo baxday kadib markii maraykanku uu walaac hor leh ka muujiyey howlgallada jihaadiga ah ee ku sii xoogaysanaya dalalka muslimiinta iyo weliba qulqulatooyinka amni ee ka jira dalalka qaar la talinta heerka afaraad ee ah safrina digniintani ay ku soo baxday ayaa ah digniintii ugu sarraysay uguna daranayay bixiso wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka markay qiimeynayaan khatarta ku xidhan safarka waddan ama gobol gaar ah dalalka looga digay in muwaadiniinta ameerikaanka ah aanay u safrin waxa ay u badan yihiin waddamada muslimiinta sida yeman afghanistan suuriya ciraaq suudaan libiya maali iyo burkina faso waxaa kaloo ka mid ah ruushka kuuriyada waqooyi ukrein iyo kongo sidoo kale waddamadaasi maraykanka uu muwaadiniintiisa uga digay waxaa ka mid ah soomaaliya oo haatan ay si dardar leh uga howlgalayaan ciidamada mujaahidiinta iyagoo ku tilaabsanaya horumar ballaaran digniintan ayaa ku soo aadaysa xilli guud ahaan kufaarta caalamka ay si weyn uga qayladhaaminayaan taqadunka baaxadda leh ee geesiyada towxiidka kuwaasoo haatan kaabiga ku haya caasimada soomaaliya ee muqdisho mahadsanid marwaan madaxweynaha dowladda salbiyadda kenya ayaa la kulmay qalqal amni xilli uu goob fagaaraha kala hadlayay boqolaal ruux sida uu ku waramayo bashiir muxidiin abu ayman madaxweynaha dowladda saldhiibyada ah ee kenya william ruuto ayaa la kulmay qalqal amni xilli uu goob fagaaraha kala hadlayay boqolaal ka tirsan shacabkiisa ruuto ayaa booqasho maalmo qaadanaysa ku jooga gobolka migori waxaana xilli uu halkaas kula hadlayay dad aada u fara badan weeraray mid ka mid ah dadka deegaanka isagoo la dhacay kabaha uu watay dhacdadan ayaa saacadihii la soo dhaafay si aada ugu faaftay mareegaha internetka si gaaraha baraha ay isticmaalaan dadka kenyaatiga ah iyo warbaahinta maxalliga xilliga william ruuto la weerarayay ayuu khudbadiisa uga hadlayay horumar iyo waxqabad uu sheegay in shacabka kenyaanka u qabatay xukuumaddiisa shacabka dalkaasi ayaa ku eedeynaya madaxweynahooda inuusan qabanin shaqooyinkii loo igmaday haba ugu darnaatee amni xumida baahsan ee waddankaasi ka jirta sidoo kale dhaqaalaha dalkaasi ayaa weli ah mid aada u hooseeya iyo faqriga uu dilooday malaayiinka kenyaanka ah halka taas beddelkeeda xukuumaddooda ay ku jirto dagaal dibadda ah iyadoo u taagla xalinta mushkiladaha ka dhex taagan gudaha dalkeeda mahadsanid abu ayman askar ka tirsan kufaarta xabashada etoobiya ayaa baktii dhaawaca ku noqday weerar mujaahidiintu ay ka fuleen magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxa ay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay qarax kula beegsadeen askar kufaarta xabashada etoobiya ka mid ah inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku baktiyey laba askari oo etoobiyaan ah sidoo kalena waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo isla xabashada etoobiya ka mid ah khilaafka ka dhex caloosan xildhibaanada kooxda riddada ayaa sii xoogeystay iyadoona guddoonka golahaasi uu soo saaray amaro iska soo horjeeda cazaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya mursad cabdulaahi cumar abshir waa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka riddada ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo saaray warqad fasax oo siinaysa in kulamada ay kasoo qeyb geli karaan xildhibaanada dhowaan mutadaadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka riddada ka hakiyey inay imaan karaan fadhiyada golaha warqadan ka duwantii aadan madoobe oo burinaysa go-aankii uu qaatay ayaa soo baxday xilli aadan madoobe uu ku muqan yahay dalka dibaddiisa waxayna tusinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay isbarbaryaca iyo khilaafaadka u dhexeeya hoggaanka riddada sidoo kale warqadii aadan madoobe uu xildhibaanada kaga hakiyey kasoo qaybgalka kulamada waxaa ku xusanay in sababo amni dartood loo joojiyey balse warqadan dambe kuma cadda in sababtaasi meesha ay ka baxday iyo in kale waxaana wakhti weliba la filan karaa xaalado kale oo fawdo oo ka dhaca gudaha baarlamaanka murtadiinta waayihii u dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay khilaafaadka u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada mucaaradsan sida ay wax u socdaan mahadsanid cazaam kulamo lagu soo noolaynayey dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed ayaa ku soo gebagaboobay degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna soo afmeerayay kulan ay barbar socotay dowro muddo saddex maalin ah u socotay xirfadleyda wilaayada bakool taas oo ka dhacday degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada kulanka oo ay soo qabanqaabisay wilaayada bakool waxaa kasoo qaybgalay in ka badan boqol xubnood oo ka kooban dadka ku shaqaysta farsamada gacanta waxaana lagu soo bandhigay agabkii dalkeena looga dhaqmi jiray oo sanadihii u dambeeyey laga hayaamay isticmaalkooda ugu horeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyey ujeedka kulanka iyo waxyaabaha lagu soo bandhigay sida boorka ku qoran ahdaafta boorka ku qoran oo ku cad waxaa waaye in dadka muslimiinta ah turaafkooda iyo dhaxalkooda ee awowyaashooda ay ka soo gaareen in la soo nooleeyo oo khaasatan xirfadaha gacanta laga sameeyo oo noocyadeeda kala duwan dadka muruqmaalka ah shaqooyinkooda iyo barnaamijkooda inuu muhiim yahay dadka biraha tuma dadka maaragtay geedaha qoro kuwa maaragtay injineerida ah oo guryaha dhiso kuwa sharqaanka talo kuwa dharka sameeyo oo maaragtay aliindiga la dhehi jiray sameeyo noocyo fara badan ay isugu jiraan kuwa maaragtay masafta amba sameeye oo maaragtay ama xeeranka loo yaqaano shiidmaraha bahalka loo yaqaano badarka lagu shiido intaan makiinada la helin la isticmaali jiray samayn jiray waxyaabahaasoo dhan ummaddaas marka maaragtay shaqadooda maadaama loo baahan yahay haddar meeshaan waxaa ku jiro reeg makaanikayaale reeg qoryaha sameeyo hadda bahashaan aad arkaysa halkan fadhiso waa diyaarad marba hoogaa yara kacday ilaa qof madaxiisa kacday hadda weli walaalihii ay ku jireen barnaamijka asaga farsamayaqaanada ah way ku jiraan ilaahay fadligiisa waan runtii munaasabadan maaragtay munaasabad weyn waaye waxaynu wilaayada ugu tala gashay gashay in dadku maaragtay isku filnaashahooda ay dareemaan oo cadowga maxaan ku irahda aysan waxba ugu baahnin tacabka beeraha iyo dalaqa wax soo saarka laga hadlay beeraleydiina meeshaan ku jirto waxaan hadda ujeedno waxa waaye qudaartii noocyadeeda kala duwan iyo geedihii kaas waa ujeedid maaragtay oo geedaha maxaa la dhihi jiray zaytuunka kaas maxaan ku irahdaa waa liintii noocyo fara badan baa jirto oo wixii dhan baa ummaddu wixii ay yaqaaneen oo farsamo ahayd dhan ay soo bandhigeen marka ilaahay fadligiisa waxaana looga talagalay in dadka maaragtay humuumtooda lasoo nooleeyo marka alxamdulilah waa buraarujin looga talagalay waa bulshada in lagu wacyigeliyo jazaaka allahu khayran saddex maalmood shir socday gebagabadiis way xafladan haddaan u fadhin sidoo kale waxaa dhankooda dareenkooda iyo ahmiyadda kulanka ka hadlay qaar ka mid ah culimmadii iyo waxgaradkii kasoo qaybgalay xafladda muhiimad eedan weyna badanee dadka farsamada ah haddii oo hoogaha yar la tashjiiciyo la dhiiriyo maskaxdii marka dhalaalayaaya ma sheenayaana farsamo horla yaa sheenayaan laakiin dadkii walkasaay hob la aayo tumaalo la ero kobotalu la ero yacni geedqoro la ero la liido sanaadii marka mayla ka dhamadaas usuna horumar musuubiyo bal in isku dhaafo balkayaab marka arrintu may nagadaasa aran dhiirigal ah dadkii marka farsamo lahaayeen dhiirigalan ah hor an sii socdo doonanoo farsamo wanaagsan suubii doona maskantiyo dhelaaliyi doonaan wal hadda in yaalna sheeno doonaan fikir badan sheeno doona nagadaas aan haddama in muuqde hooriyaalkii markaan ku reyti walaalaka aamay amba fandhaal amba hanqaraf oo haddana mar raashinka ama laka gurada ama laka aamay may kale in muuqde manuuni wala raw oo meelo koobka galaay koobkan hadda la hasaaray meelaha la hakasaari walku maaranay koob weyn oo uu idhan afar koob qaada oo la sameey jiray caani laka darsada jiray caanada laku laay subaga laka darsaday saasa laka dhamay meel aray manuuna may kale muuqde bukurti oo caanada laka shubadaay runtii wal alla wali masaarihii tooreydii wali khaarijkiliin ku sheenayna dalka laha kasuubi jiray samayska gacan ku samaysta soomaalida haylaka dhaqanaay abkaanha ka dhaqanay soomaalida laga degnay wadankan laga degnay in muuqda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa sannadihii u dambeeyey xoogga saaray dhanka soo nooleenta dhaqamada soomaalida kadib markii la ogaaday dhibaatada caafimaad ee ay leeyihiin waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo mahadsanida cabdiqani ugu dambeyn beesha shiikaal oo degta wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiyado xoolo geelaha ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka cismaan axmed ubow ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey iyagoo ka qayb qaadanaya jihaadka waddada allah kuna bixinaya maalkooda hayay dhowaan beesha sheekaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay geel ku wareejisay mas-uuliyiinta wilaayada munaasabadah oo ka dhacday deegaan hoostagaha magaalada jilib ayay beesha sheekaal waxa ay ku wareejiyeen toban neef oo geel ah munaasabadoo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo waxgarad nabadoonnada iyo hoggaanka beesha sheekaal ugu horreyn sheekh maxamed balle oo ka mid ahaa culimmadii munaasabadda ka hadlay ayaa ku booriyey beesha sheekaal iyo guud ahaanba qabaa'ilada soomaaliyeed inay ku bixiyaan maalkooda difaaca waddada allaah beesha sheekhaaleed ee ayadu xoolahaas ayaga uga qayb qaadanaya inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku raalligareeyaan qabaa'isha soomaaliyeed inay jihaadka ilaahay dhammaantood ku wada jiraan galabtana waxaan la baashiraynaaye hortaagannahay geelaas ay bixiyeen beesha sheekhaaleed ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waxa aad bixisaan oo aad hormarisaan oo khayr ah ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayaad ka helaysaan ayadoo aad uga baahi badan tihiin maanta qaar ka mid ah nabadoonnada beesha sheekaalo iyagana munaasabadda ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in geelaan ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka hadduu ilaaha yidhaaha waxaa wadnaa salaan iyo suuriya wadnaa waxaana u wadnaa hadduu ilaaha yidhaaha mujaahidiinta oo maaragta ku jilba xirna safuufta waxaan u wadnaa toban neef oo geele annagoo beesha sheeqaaleed eh waxaan rabnaa in nalaga gaarsiiyo hadduu ilaah yidhaaha waxaanu keenay geel toban neef ah waxaanu u keenay ragga sufuufta ku jira ee mujaahidiinta ah in nalaga gaarsiiyo ilaahay idankiisa reerka aan ka soo keennay oo reer sheeqaaleedna farxad iyo reenreyn bay ku soo dhiibeen waxaan leeyahay hoo iyo hiil baa naga dhexayso garab iyo gaashaanaa isku nahay gurmud iyo waxaan isku nahay gargaaraa isku nahay ilaahay kitaabkiisana isla difaacno ku ballannay guul waa noo dambaysaa waa idin daba taagannaha mujaahidiinta kuwa safka hore ku jiro waa idin garab taagannaha qalbigiina khayr u sheega garabaa idin nahay gurmadaa idin nahay waxaad u baahan tihiin ayaa idinla garab taagannahay suldaan shuceeb oo ah suldaanka guud ee beesha sheekaal islamarkaana geelaasi ku wareejiyey wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa waxa uu sheegay in ay geelaasi ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ee difaacaya kelimadda allaah wuxuuna sheegay in ay sii wadi doonaan taakuleynta ciidamada mujaahidiinta waxaan leeyahay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo amtaashiinna allaha badiyo idinkaa la xisaabtamaya cadowga idinka ayaa raayada tawxiidka taagay ka shaqaysiina kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala mujaahidiintu waxaan leeyahay idinka ayaa baray cadowga luuqa shadiida naariya luuqa istishhaadiya luuqa inqimaasiya waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeey geelaan aragtaan idinkaan idinkugu talagalnay waxaan ugu talagalnay inaad ku kifaaxdaan insha allahu tacaala waxaan idin leenahay caafimaad ku cuna ilaahay idimkii cadowgana dhiig bixiya lana xisaabtama annaguna maciinaan nahay antum macanaa wa naxnu macakum insha allahu tacaala dadaala meeshiinana ka wada walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu